Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay shir looga hadlayay ilaalinta duurjoogta iyo noolaha dalka kaasoo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo xubno ka socday maamul goboleedyada dalka. Kulanka oo intii uu socday lagu gorfeeyay qodobo dhowr ah ayay ugu muhiimsanaayeen ilaalinta duurjoogta badda iyo bariga iyo sidoo kale taageeridda bulshada ku tiirsan kheyraadka dabiiciga ah. Ugu horeyn, qaar ka mid ah xubnihii kasoo qayb galay shirka ayaa ka hadlay waxyaabihii diiradda lagu saaray shirkaasi intii uu socday. Ugu dambeyntiina, agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay istiraatiijiyad waarta oo lagu ilaalinayo duurjoogta iyo noolaha kale ee dalka.
may maraha tayni xoolaha yar yaraayan sagaarada iyo waxaabii hataa mayba waa laha ugaarsada miigi mayba qodobaduna geeko ka doodanana may ka mid tahay tayni lan sameeya mayba waa liko wen sameeyba liko hoolgeli ee waleero policy minas lan sameeya oo hatina si dhaqso leh lan ka hoolgeli Ee, hadda waxaa bilaabatay ee, ee, arrintan ee, biodiversity ku saabsan in soomaaliya wax laga qabto runtii ee, waxaan rajeynayaa haddii ilaahay idmo ee, sida hadda ee, oo hawsha ku socoto ee, in ay natiijo fiican oo weyn ee, oo wadankan ee, biodiversitygiisa aan ecosystemkiisa wax badan ay ka bedesho garanaysa xagga biodiversityga ugu badan ama riiska ku ah Een, waxay leedahay dhul beeraad eh, dhul beereed waxay kaloo leedahay eh, waxa loo yaqaano eh, mariinka ama xeebta sidoo kale webiyada Eh, waxaa kaloo si guud laga helaa waxa loo yaqaano eh, dhirta iyo maxaa la dhahaa, xayawaanaad kala duwan oo afka qalaad loo yaqaano falora iyo fauna Een, saas oo ay tahay marka jubbaland eh, waxay laf dhabar weyn u tahay waxa loo yaqaano biodiversity guud ee soomaaliya marka ahmiyad gaar bay u siin doon- ay u siinaysaa inay shirkani eh, qayb ka ahaato Ee, sida u ogtihiin soddonkii sano ee lasoo dhaafay ee, waxaa jiray ee, burbur xooggan ee ku imaaday ee hadday tahay dhinaca dhirta hadday tahay dhinaca animalska kala duwanaaye Een, kuwaasna maarata sheeg in dib aan balin siyaasadeed aan ugu samaysano si dib loogu soo celi lahay Ee, ama maarata sheeg een, baaritaan lagu sameyn lahay waxyaabihii kaos gareeyey een, burburkoodii iyo maarata sheeg xayawaanada aan dalalka kale uga duwannahay ee, kuwaasoo maarata sheeg iyagana u baahan in een, dib daraasad lagu sameeyo Ee, heshiisyada kale waxay ahaayeen midka la dagaalanka saxarowga ama nabaad guurka oo loo yaqaano compact desertification iyo midkan inagu aan aadka u naqaane koobka loo aado ee, ee, xasaasiga ah ee, heshiiska isbedelka ee, cimilada ama loo yaqaano framework convention on climate change heshiisyadaas adduunku wuxuu ku midoobay laba iyo sagaashankii innagu waxaan ansixnay labada kun iyo sagaalkii Eh, maantana waxaan u fadhinaa fulintii eh, eh, mid ka mid a heshiisyadaas heshiisyada adduunku uu galo waa in la fuliyo fulin baa ku- ku jir ku xigta heshiisyada caalamiga ah markii la galo dalka iyagu wuxuu leeyahay noolo kala duwan oo beri iyo iyo badba ah beriga waxaa lagu qiyaasaa ilaa shan kun oo species five thousand species oo xoolo iyo geeda ah Eh, baddana ilaa over one thousand three hundred species inay ku nool yihiin marka waxaa muhiima inaynu ka yeelano istiraatiijiyo lagu maareynayo noolahaas kala duwan